inta wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna cawayska washington qodobadaan caawa idinku hayana waxaa ka mid a sheekadii adeegto oo meelihii ugu xasaasisanaa maraysa qaybta heesaha iyo halabuurkana waxaa marti noogu ah fanaanka caanka cabdijabaar xaaji cali al khaliiji balse aan ku bilaaba ee nin u dhashay dalka kameruun ee galbeedka afrika ayaa sannado badan ka hor u xoogsi tegay dalka jina ninkii sikadiisa ayaa xabsi loogu xidhay weliba sannado badan ayaa lagu xukumay intaa wixii ka dambeeyey ninkii raqiyo ruux meeluu maray waa la waayey eheladiisii iyo cid ka war haysatoona may jirin hase ahaatee markuu ninkii xabsigii ku jiray sannado badan ayuu maalin taladii uu xabsigaasi kaga bixi lahaa ilaahay waafajiyey bal waa kan maxamuud ibraahim cali oo sheekada isha soo mariyey maxamuud sahray nin kameruun u dhashay oo magaciisa la yidhaahdaa tohnian emmanuel njong ayaa waxa uu shaqo tagay bariga shiinaha halkaasoo macallin uu ka ahaa muddo dheeroo dadka uu barayay ingiriis laakiin dowladda shiinaha oo hab socialism ah ku dhaqato ayaa waxaa jirta caburin dadka lagu hayo oo aana dadka ra'yigooda dhiibanayn marka qofkii wax yar looga shakiyo maxkamad unbaa lagula degdegayaa toban san unbaan dhigaha loo gelinaya emmanuel jong maalintiis ayaa timaaday oo iskuulka oo dhiga in loogu tagay ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inuu musuq maasuq iyo isdabamarin ka dambeeyey waxaana lagu xukumay sanado badan oo xarig ah waxaa dhacday in reerkiisi ay gebi ahaanba waayeen waayo reerkiisa lacag ayuu u diri jiray oo galbeedka africa ku nool cameruun ninkii inuu nool yahay inuu dhintay meeshuu galay ayaa la garan waayey xabsiga marka shiinaha dadka siday ula dhaqmaan sida la sheegay hay-adaha xuquuqul aadamiga ay sheegeen aad ayay u xun tahay ninkan waxaa lagu samayn jiray sida lagu sameeya maxaabiisyada kale saddex iyo toban saacadood ayuu maalintii shaqayn jiray marka isagoo maxbuusa ayuu haddana shaqo adag qaban jiray oo dhinaca warshadaha ah oo dhinaca warshada ah oo wuxuu samayn jiray wuxuu toli jiray ama hagaajin jiray boorsooyinka iyo kabaha marka wuu baxayaa kabihii iyo boorsooyinku soo hagaajinayaa qolkiisii yaraa ee maxabiska ku ahaa ayuu ku noqonayaa lacag markaa ma laga siinayaa oo wargeysyadu ma qoreen ninkaasi shaqada uu dhinaca warshada ah uu hayo ee uu boorsooyinka iyo shandadahan iyo kabahan adduunka o dhan loo kala dhoofinayo uu ka shaqaynayo wax mashaara ma lagu siiya mise waa maxbuus oo lagu xoogsadaa un sahray wax lacag oo fiican lama siinay laakiin waxaa lacagtiisa loo xisaabinayaa saacada ahaan oo waxaa dib loogu celinayaa caafimaadka iyo cuntada uu ku cunaya xabsiga waa taha marka waxaa la leeyahay waa inuu wax soo saara yeeshaa si wadanka uu u awoodo in dadka maxabiiska oo ku jiro xabsiga ay quudin karaan caafimaadna siin karaan marka qof oo wax free ama lacag la-aan helaya ma lahan marka ninkan reerkiisa siduu kula xiriiru garan waaya saddex iyo toban sano xabsiga ku jiray reerkii waa isku wareereen oo kameruun dib ay iskugu noqdeen waa quusteenoo waxay dhaheen ninkii wuxuu ku biiray dadkii dhintay marka ninka wuu fikiray xabsigan waxa ku haystay cadaadis badan oo ah inay dad la hadlaan looma ogoleen inay wax waraaq qoraan looma ogoleen marka maalin maalmaha ka mid ayaa wuxuu sameeyey boorsooyin fara badan oo uu samayn jiray oo loogu shaqaysan jiray dadka maxabiis in boorsooyinkaas ay sameeyaan waxaa la kala geeyaa dacallada dunida ninkan wuxuu sameeyey wuxuu isdhahay bal reerkii inaad la xiriirtid isku day marka aqla ayuu keenay sariir hoosteeda inuu galay ayuu waraaq gacanta ku qoray waraaqo dhowr ah ayuu gacanta ku qoray oo wuxuu ku qorayaa helb halii caawiyo helb halii caawiyo helb halii caawiyo ayuu gelinayaa nin waxaan ahay magaciisa hebel hebel la yidhaahdo oo ku rafaadsan xabsigaas si xunna loola dhaqmo wuxuu geliyey dhowr boorsooyinuu geliyey arrintiisa wuxuu rabay un kal inay xabsiga dibadda uga baxdo meel kaluun laga ogaado nasiib ciddii uu gacanteeda galaaba marka nasiib wanaag waxaa dhacday in boorsooyinkii waraqadaha uu geli mid ka mid a inay new york imaatay oo loo soo beec keenay dukaan newyork oo new york ku yaallo marka haweeney magaceeda la yidhahda stephany wilson oo labaatan sideed jir ah oo u dhalatay dalka australia oo ku nool xaafadda manhattan ee new york ayaa nasiib wanaag gadatay boorsadii waxay ku dhex aragtay waraaqdii markaasa indhaha kala furtay war qofkani caawi leh waa rafaadsanahay leh ee xabsiga ku jira maxaa ma boorsaba inaa gadataa u timid mise tacsi inaa meesha gadataa u timid tacsiya madax la gashay isla markii waxay samaysay waxay ogaatay hay-ad oo xafiiskeedu yahay magaaladan washington ee u dooda dadka maxabiista ku xiran shiinaha ee sida xun loola dhaqmayo ayay waxay la xiriirisay waraaqda ee dhahda waraaqdan qabta ninkaas waa nin u dhashay dalka cameruun ee wareersan ee meesha si xun loogu dhaqmay sawirkiisibaana ku jira oo dhinaca sida basaboor syceka loo yaqaano sawirka rekurka ah waraaqdii sawirkiisa ayuu ku soo dhejiyey oo waxa keliya u heli kara ay ahayd marka hay-addii meeshay ka qaaday way dabagal ayay ku samaysay meelo kale ayaa laga raadiyey waxaa la ogaaday ninkii inuu meesha ku xiran yahay oo si xun loola dhaqmo marka islamarkii waxay u dhiibeen warbaahinta ayay u dhiibeen oo wargeysa waaweyn caalamka ayaa soo saaro dhahay ninkii new york ahaa times iyo daily telegraph iyo warbixintan wargeysada soo daabacay kuwaasaa ka mid ah kuwaasaa ka mid oo wargeyse aad adduunka looga akhrista ah marka waxay qoreen ninkii toniel emmanuel john waa nool yahay oo saddex iyo toban sano ayuu xabsi shiinaha ku jiraa waa tan marka reerkiisa halahaas ayaa u noqotay wax ay ku nastaan ilaa una ogyihiin oo ay ninkiinu ku nool ogaadaan inuu ninkii nool yahay Inuu uu ninkii- xabsi ku jiro inuu ninkii nool nasiib wanaag ninkan xabsigi waaba laga soo sii daayo waaba la tarxiilo wadankii kamaruna la geeyey reerkii warkii ay maqleen ninkiisii oo lugeynaya guriguu galay waaw waa ikana waa tahay waa hagaag weli waxaa inoo soo socda waraysigii fanaanka caanka ah cabdijabbaar al khaliiji balse aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay haweenaydii reerka lahayd oo ka war heshay in ninkeedu falkii isaga ahaa sameeyey balse xaqiiqada dhabta ah weli mugdi kaga jiro
afadii intay iska dhaqaaqday bay qolkeedii aaday oo inta ka rogtay si kale u saartay qolka waxay u aaday si ay cabdi dagaal ugu qaado ilaan waatanoo maryan dhiilana gelisay una warrami weysaye meelay wax ka bilowdase way haysay oo waa tii loo guud maray arrinta maryan dhankeeda iyana cabdi uga cokanayd way ogsooneyd inayan gurigan joogi doonin meelay aadana garan mayn balaa alla baday ilma aan sharciyaysnayn bay rimaneyd itaal ma hayso awoodna iska badaa oo horaa inta loo dhigmiirtay dhan walba loo baaba'shay afadii markay qolkeeda soo gashay cabdina uu inta jikada soo galay uu damcay inuu sigaar ka shito ayaa maryan inta gacanta qabsatay si muusanow ku jiro waxay u tiri cabdi imaqal calooshaydana arag ballanteeniina xusuuso maanta ama waan dhimanayaa ama waad badbaadinaysaa cabdi intuu qaboobay oo ku sigtay inuuba suuxo buu gacanteedii iska qabtay hadba dhan buu eegay oo in xaaskiisa maqlaya mooday yaa ogeysiiya warmooge isagu damac inuu iska furfuro ha yeeshee wuu awoodi waayey taa aad iyo aad buu u yaxyaxay si uu waxyeelana heli waa afkii baa labadaan noqday indhihiina wayba jallaadmeen intuu hoos ula faqay buu yidhi inaan ilaahay ku ceebayn iga aamus anaa ballan kuu qaadaya inaan si unku odhan doonee maryan hadal waxay ka tidhi horaad ii sirtay maantase ima sasabi karaysid inaad isirtid iska badaayo haddaba ii sheeg sidaad waxyeeli lahayd haddii kale kuma sii daynayo waanan qaylinayaa ilaa cirka iyo dhulku isqabsadaan maryan markay hadalladaa lahayd ilmada ka daadanaysay dad way u qubayn karaysay hadalkana siday u lahayd wuxuu ahaa gariir iyo tufid afadiibaa daahsatay cabdi oo inta soo baxday iyadoo dhuukinaysa waxay ku soo laabatay cabdi oo maryan garbaha haya iyo maryan oo iyana ku maran qofba meesha bugtaa isagay balbashaaye iyadii waxay si toosa u macnaysatay in laysdhundhunkanayay ilaan iyada waxa haya waa masayr iyo ninkaba lagaa qaadiye cabdi iyadu waa kasii jeedaa maryanna iyadoo kusoo jeeda ayaa isagu ka qarinaya gadaal bay inta kaga timid kuna soo booday qoob iyo qaylo isku soo dartay jikada dhexdeedii ayaa qayladu dalluuntay maryan baa iyana awal wa ooyeysaye sii salkacday dhankeedana qabatay qayladii cabdi intay ka firirtay kana qoyday buuba garan la'aa si alla si uu waxyeelo afadiisii xaadsan buu damcay qabo gacmahay dhabarka isaga kaga tumaysay buu qabo maagay markaasay ileen waa qof dagaalsane inta ka soo farabaxsatay maryan weerartay kol dhowr feer iyo xagasho maryan ay ku tageen buu qabtay xaadsan aad bay isugu dayday inay ka farabaxsato mana joogsan oo intay itaal lahayd bay ku mitidaysay inay ka farabaxsato oo dagaalka wado intii uu hayay waxaa isaga ku soconayay qandhuufo xagasho qaniinyo hooska haraatin jiliblaab aad bay u kaylamaysay faraha ayuuna kaga gubtay qaylada ka soo burqanaysana wax kalayba ahayd cabdi waxba waxbaa uga darnaaye tan isaga balaayada ku noqotay waxay ahayd tan maryan meesha la soo taagnayd iyadoo meel agtooda ah oo hin la taagnayd dharkusheeggay qabtayna inta laga rifay calooshiibaa bannaanka tiil hadba hoos buu u eegayey markaasuu sii naxayay iyadoo sidii laysu hayshaysto habartii iyo odaygii legdamayaan maryanna iyadoo gol qaawan agtooda oohin muruga leh la taagan tahay mise waa ilmihii oo didayo shaqadii loo diray ka soo wada dhalaalay ubadkii intay aad u yaabeen bay indhaha uun taagayeen garte sida sheekada u dhacaysay waxbase kama qaban karayn oo waa looga ilka waaweynaa haddayba samaagaan cid baan ka dhegaysanayn naabal aamus oo wax xubso intaadan dharkaaga ka cararin balinakeen aan qolkeenna tagne cabdi baa isagoo xaadsan u sii jiidaya qolkii ay seexan jireen hadalladaa lahaa ballan waxaan ku qaaday in aniga iyo adeegtadan rifrifka badan aan gurigana lagu wada qabin ku raaci maayee isiidda xaadsan oo ka soo taagan inay raacdabaa tiri waxay uga googo'nayd inay iridda ka baxdo duddo cabdi markuu arkay inay soo taagan tahay si loo sasabana tagan tahay buu dhan kale arrintii uga wareegay laba feer iyo dhowr arbaax oo isgudub ah ayuu kaga soo qaaday halkaasoo inta isku guda dhacday haddiiba hadalkii daysay waan ku baryaynaa markaas baad afka noo sii taagaysaa sidaa kuma dayne wuxuu ku waalay cabsigelin iyo inuu meel xille kaga soo hari doono aad bay inta u baqday indhahana taagtay shib bay tiri oo inta sariirtii isku kaduuday sidii biiq la qabtay dhegta raaricisay waxay u muuqatay qof inta laga guulaystay gegi cidla ah ciirsila'aan la balanbalaya
waa hagaag dhegaystayaal caweyska washington ayaad la socotaan haatana aan soo dhoweeyo fanaanka cabdijabbaar xaaji cali al khaliiji aad baan ugu dhoway aadna u mahadsan tihiin waan idin salaamaya dhammaantiinba shaqaalaha meel aad joogtaan iyo ummadda soomaaliyeed meel aad joogta waxaan leeyahy salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam baan anaguna ku leenahay cabdijabbaar dadku waxay kuu garanayaan cabdijabbaar al khaliiji cabdijabbaar xaaji cali bal khaliiji xaguu kuugu baxay magaca al khaliiji khaliiji waxa weeyaan adigu dhowr maxaa igu baxay qurbuhu igu baxay waxaanu igu baxay magaalada abudabi la yidhaahdo oo dabcan dee sa dadku u yaqaanin ba la yidhaha khaliijka carabta la yidhaahdo marka taasoon ku noolaana de kuna koray waktigaa ayaa laigu bixiyey magaca alkhaliij buu ka yimi marka goortii magacaasi ku raacay ma xasuusataa magacaas wuxuu i raacay sideetanadii agjo sideetanadii bay dhaha waagaa miyaad soo tahriibtay mise waad soo
may anuu tahriib qolada ku ku shaqa lahayd ma maan ahayn maasha allah meesha waan carab baan ku dhashay waana ku koray magaalada dubay la yidhaahdo haddaan kusoo qado aad moodo imika inaan iska noqotay xaruntii soomaalida mar baan toban qof ku joognayba oon anigu ugu yaraaba aan ku dubay anaaba ugu yaraaba toban qof baan ku joognay waa tahay cabdijabbaar alkhaliiji waxaad ii sheegtay inaad carabta ku dhalatay bal yaraantaadii iyo si aad kusoo kortay iyo halkaad ku dhalatay haddaad si kooban noogu sheegto anugu waxaan ku dhashay cadab magaalada la yidhaahdo cadab baan ku dhashay anuu ku koray haddana wadanka dib laygu soo celi dabeetana waxaan joogay magaalada burco la yidhahdo ku koray iskuulka ka galay ilaahay sekendariga ka gaaray carabtaan haddana dib ugu soo noqday khaliijka laigu soo celiyey halkaas oon tacliintii kusii dhamaystay shaqana aan ka bilaabaan u shaqayn jiray itusaalaadka qolada telefoonada la yidhaahdo aan la joogay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii intaasaan jooga kabacdina waxaan soo galay dalka canada oon hadda kaala hadlayo aan joogo suganahay dhowr iyo labaatan sano canada muddo dheer baad joogtay bal waynu u iman doonaa cabdi jabbaar iskuulka markii aad dhamaysay ee aada shaqo bilowday waktigaana fanka miyaad ku lug jirtay mise fanka wakti gaaraad u xoobsiibatee fanku de wuxuu ahaa kolleyba de nagama marnin ilaa yaraantii oo wax dee gudahaga ku beeran wey waxaad iska samaysanaysa maaha wuxuu ahaa de wax hobi hobi buu noo ahaa ilaa maanta hadan aan kula hadlayna hobi bu aniga ii yahay dee nocma waxaan jecelo igu jira weeye shaqadeena shaqa ahaana waa shaqaynayay waana dee fankay geestana waa kaga jiro oo sugaanteydii iyo de waxaygii iyo dhaqankaygina waa halkaasaan ka hergeshanay marka goorma aad kuugu horreysay oo aada heesaha aad qaaday ama aada riwaayad ka qayb gashay markii kuugu horreysay ee aada fanka bilowday maxaad ku bilowday okay day waxa wey waxaan ku bilaabay isaga ahaanti de markaasaan kuu sheegay de wadankii quyar quyar baan ugu jiray noo garanaysaa marxaban aan tagno xoogaa kasoo yaro dee fanaanin waaweyn maanaan ahayne aan dee tartamada yareer iyo ka qayb galo magaranaysaa laakiin sidiisaba waxaan toos u bilaabay oo aan magaranaysaa dee xidigu dhinba maalin baa xidigiisu kacaa xuddigu wuxuu ku kacaa qor buu ahaa magaalada abudabi la yidhaahdo taasoo aan riwaayado badan fanaaniin waaweyn oo badan aan la shaqeeyo runtii aada iyo gacan qabtay oon ugu mahad celinaya de wax dhintay wax noolba kuwa dhintayna waxaan leenahay ilahay naxariista janna ha siiyo kuwa noolla de kale waan u mahad celina waxaan leeyahay thank you very much guys aad baa umahadsantihiin waan gartay bal hadda heestanaynu wada dhegaysanoo kamid a heesahaagii hore gaar ahaan kuwaasi aad ku qaaday imaaraadka carabta aduun baan daraada daliilyada habeenkii dugsi kama fadhiistee dibadaha wareega adna aqal dugsoon baad dawadii nafteyda iga daawataayood hadba oo iga eg tahay ma dabeecadaada maanaad igu dayaysaa ma jirkay damqanayaan kuga oo lindeeqay heestaa waxaa sameynay lala axmed macalinka maanta wuxuu ku nool yahay oo dhalinyaradii nala joogtay markaa abudaba nagula dhaqneen iminka wuxuu joogay magaalada bristol la yidhaahdo isagaa midhaha curiyey laxanka iyo muusikada aanaa u sameeyey runtiina gacan waxaa igala qabtay muusikada tumisteeda ilaah u naxariistay fanaankii weyne axmed cawad rabsha iyadnima iyo fanaaniin suudaaniyo la tumi jirtay ninkii la odhan jiray maxamed alwardi iyo salax min albaadiya iyo niman caankaas
ruwaayadda heese kale ood ka qaadaysay ma jiraan adigu riwaayadda dee heesaas baa lagu lahaa fanaan walba hees buu ka qaadaya runtii marka habeenkii ku xigay waxaa la dhigay edan riwaayad kale uu leeyahay abwaankeena weyn sooraan abdullaahi sooraan uu lahaa oo loodhan jiray qariib kun adiib waxaan qaaday heescarabi bay ahayd taasi hayo de mar mar haddii qurbihii laymo abuday waa lagu dhigaya ma ogtahay marka shalaytoo kale xishoodii jacayl baa la dhigay wiiggii hore wiiggii ku xigayna waxaa la dhigay yaa qariib kun adiib macnaheeduna ma qariib waxa waa ninka martida uu edab yeelo qariib baa tahay edab yeelaya qariib kun adiib tamasho oo isla abwaankaasi sameeyey axmed yara sameeyey axmed macalinku sameeyey baan ka qaaday hees leelo naftu way ku jamato jallaacada mid aan kaaga jeesta miyo dunidan joogtaa maado kalaa jira waa tahay dee heestaasi waxaa tidhi adun baan daraada dalalyada habeenkii dugsi kama fadhiistee dibadaha wareega heestaa heestaa adaa jiq lagaaga dhigay aad iyo aad aad iyo aad laakiin halkan halkan waxaan ku hayaa hees kale oo adigu aad jiq ugaga dhigtay yartii
sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay sababtuna waxay tahay yartii baan si xun u galay ha horta runtii way weydiiyeen oo dhowr jeer baa igu weydiiyeen su-aalo igu dhahdeen warnimo cabdijumaar waa maxay marka waxa weye wuxu waa af soomaali af soomaaligana de hadda dhinacaada la kacdo wey sunti cashaqo urta sunti cashaqo urta qalbigayga lagu saxaye sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay sababtuna waxay tahay yartibaan socon galay
oo dee hadal waa margio qofa siduu doonaabuu u jiitaa meeshuu doona ku dhufta waxaan arkay xataa dumar caraysan maxaad dumarka umaagtay ama dumarka waa haye waa maxay inantanaa sida xunu gashay waxaanaad ku heestay de laakiin markaasoo kale waxaa loogu dhuftaa Ha.
jeceeliya ababay jeceliya jeceliya Ahee.
jeceliya waxaa sameyn lahaa cawlo wuxuu joogaa imika wadanka ingiriiska actually holland buu joogay markii heestaa la dhibay laxankana waxaa sameeyey adayaraa sameeyey waa heestaa muusikadana anaa u sameeyey heestaas waa sidii dhalinyaro isjecelo jug iyo jaanta isla barato ahaa jawada isu dhiibaya haye jawaadka luuqda macaan hurdada laga jiifin karin waaba laga lagama seexan karaba waa jawad ila wadaagto adaan kuu jeelanahay hahe ha adaan de ku haraadana wey waa jab sidii dhalinyaro isjeclo jogiyo janta isla barato jawada isuun dhiibayaan jawaabtiyo luuda wacan daba laga sugi karin baha jeceliya wadaha jeexisiye haaha jeceliya inaad ila joogtido haaha jeceliya ya salaam jidhaan anigoo maraya jamasha igu soo hortaa anigoo meel dhan socda halkaa dhawaaqa macaanka ka maqlaa buu kuleeya jeceliya Je- jeceliya ha wadnaha jeciisiiye wadaha jeexisiye haaha jeceliya inaad ila joogtido haaha jeceliya wadaha jeexisiye haaha jeceliya inaad ila joogtido alla ilahe annaba waanu jeclayn dhegaystayaal inaannu idinla sii joogno balse wakhtiga ayaan inoo saamaxaynin qaybo kaleo waraysigaasi cabdijabbaar ka midana toddobaadyada soo socda ayaad maqli doontaan guud ahaana barnaamijka caweyska washington caawa intaa ayaan ku soo gabagabaynaya jirkii dayn lagu nastay jamaalkii oo muuqawaan hoqa joog haybadaha jaleecada daymadan indhuhu kaa jeesan karino jaleecada daymadan indhuhu kaa jeesanayno jeceliya wanaha jeexisiyey haaha jeceliya ayaan kula jibsado haaha jeceliya wanaha jeexisiyey haaha jeceliya aynaad ila joojido oo aad jaban ila wadagto adaan ku jeclanahay